haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida microfonka waxay noo hayaa wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaatana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida microfonka tan iyo intii uu madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud xukunka qabtay shan iyo tobankii bishii may ee sanadkii tegey waxa ay dowladdiisu bilowday weeraro ay ku qaadeen deegaano kala duwan iyadoo ay dadka shacabka ahina taageerayaan gaar ahaana maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug weli sida deegaanadaasi dagaalka lagula jiro al-shabaab kama ay bilaamin inkastoo iminka ay wax ka dhaqaaqeen deegaanada jubbaland laakiin koonfur galbeed ilaa iyo iminka hawsha sida deegaanada kale ugama ay bilaaman madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in wejiga labaad uu ka bilaamayo deegaanadaasi barnaamijkeena martida mikrofonka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana iigu marti ah maxamed xasan dable oo ah balanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain maxamed marka hore kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofonka cabdi xaafid waan dhowahay aad baad ma mahadsan tahay adiga iyo bacda v o edana waan idin salaamaya waa tahay maxamed sida aynu ka warqabno al-shabaab deegaano badan ayaa laga qabsaday waxaa muuqata inay iminka beegsanayaan meelo cayiman oo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah sida dee qaraxii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ka fuliyeen ma la odhan karaa qaabkaas ayay iminka u bedeleen dagaalkoodii kooxdaasi ha waa la odhan karaa waana caado ay leeyihiin ururada noocan oo kale ana marka ay culays dareemaan ku dhufo oo ka dhaqaaqdaasi ayay u beddeshaan xeeladooda horeyna way u sameeyeen haddana meelaha ay ayagu xoog ku leeyihiin marka laga riixo way sameeyaan oo haddana waan aragnaa ayaga oo samaynayo weliba meelaha qaarkood burburinayo mxuaha qaraxyo kaga sii tegayo waa tahay markaas tan ma loo fasilan karaa in awoodoodii ay iminka daciiftay waktiga hadda anigoo si taxadar looga jawaabahayo waa la dhihi karaa culayska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo beegsiga uu maraykanka beegsanayo iyo duqaynta uu duqaynayo cadaadis fara badan ayay ku tahay al-shabaab marka si xoog leh oo wax ko-ola oo macnaha ciidan dagaalamahayo uguma babac dhigi karaan marka waxay noqonaysaa in ay qaabka ay ay adeegsadaan xeeladda ah ku dhufoo ka dhaqaaq waxayna ka turjumaysaa waktiga hadda la joogo in ay mataqaanaa yani laciifahayaan waa tahay madaxweyne xasan waxa uu sheegay in wejiga labaad ee dagaalka uu noqonayo jubbaland iyo koonfur galbeed waynu usoo noqonaynaa in dhowaan waxoogaa khalkhali uu ka dhacay ee koonfur galbeed laakiin deegaanadaasi ma isleedahay iyaguna waa diyaar ha waa diyaar cabdixaafidow sida aan warka ku helahayo jubbaland wuu ka bilowday dagaalka al-shabaab waxaana la ii xaqiijiyey ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo ciidamada danab iyo kuwa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo iskaashanayo in ay ka howlgaleen deegaan janaac cabdalle oy gacanta ku dhigeen waana meel u jirta lixdan kilomitr magaalada kismaayo waa tahay koonfur galbeed ma aqaan koonfur galbeedna koonfur galbeed weli ma maqal laakiin kolley sida uu madaxweynaha sheegay wejiga labaad ayay tahay marka waxaa suuragal ah in iyaduna uu dhowaan ka bilowdo
waa tahay maxamedo waxaynu ogeyn dhowaan in xudguf yari ay ka dhex dhacday maamul goboleedka koonfur galbeed gudihiisa sidoo kalena dhowaan puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya waxoogaa madmadowa ayaa soo kala dhex galay muhiimad intee leeg ayay leedahay intan iminka de maadaama dagaalkan oo bilowday al-shabaab lagula jiraa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ina iminka isku dhinac ka taagan yihiin arrinkaas oo ay ka wada shaqaynayaan boqolkiiba boqol si yacnihii lagu kalsoon yahay runtii muhiim weeye aad bayna muhiim u tahay arrimaha siyaasadeed ee khilaafka jirana waxay u baahan yihiin in hadda la nabo oo macnaha hoos loo dhigo maadaama dagaal weyn oo ururka al-shabaab ka dhan ah uu bilowday arrimaha isqaqabsiga ama khilaafka dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha ka ah federaalka dhaawac weyn buu u keeni karaa ujeeddada dagaalkan oo waxay siin kartaa nolol dheeri ah kooxda al-shabaab si taa ayna u dhicin waa in ay ka gaaraan heshiis arrimaha siyaasadda ama ay dib u dhigaan arrimaha muranka keenaya ee siyaasadda ku salaysan oo xoogga la wada saaro sidii dalka looga xorayn lahaa al-shabaab aad bay muhiim ugu tahay in dowladaha xubnaha ka federaalka iyo dowladda federaalkaba iskaashi uu dhex maro iyo wada shaqayn iyo in ay hal beg wax ka wada akhrisanayaan ay noqdaan sidaynu ka warhayno deegaanada galmudug iyo hirshabeelle dad shacbo badan ayaa dowladda ciidamadeeda ka dhinac dagaalamayay laakiin dadka qaar arrinkan isha ku hayay ee kana faalooda arrimaha soomaalida waxay sheegayaan inay weli jiraan dad shacaba oo ay cabsi ku jirtaa hore waxa u dhacday deegaano al-shabaab laga qabsaday kadibna ay ciidamada dowladdu ka baxeen dhibna ay soo gaadhay dadka shacabka marka cabsidaas sidee baad is leedahay dadka shacabka waa looga saari karaa cabsida waxaa looga saari karaa shacabka dowladdu waa inay mas-uuliyadda qaadataa kartideedana yeelataa meelaha laga xoreeyey al-shabaab waa in ciidan ku filan oo ammaanka sugi karo lagaga tagaa oo aanan meeshii ciidan aan tayo iyo tiraba ku ekayn al-shabaab aan lagaga tegin sababtaa islamarkiiba waa laga qabsan karaa wayna soo rogalcelin karaan urkan iyo kooxdanna waa niman aad u mayal adag oo maxay aheeday adkaysi badan aana mataqaana ay durbadiiba sidaa ku tegayn marka inta ay fursado heli lahaayeen waa in fursadahaasoo dhan laga oodaa oo ciidan ku filan ammaanka dadkaa sugidooda waa in mataqaana ay loo sameeya sidaad og tahay cabdixaafidow muqdisho dhexdeeda ayaa canshuurtii shabaab ayna baaqan oo lagu qaadi jiray sababtoo ah dadku way cabsanayeen ganacsatadu ayagoo maslaxadooda dhaqaale fiirsanayay ayagoo oo naftooda badbaadinaya waxay ku qasbanaadeen si khasaba inay ku siiyaan canshuurta al-shabaab taana waxaa keentay in ay dowladdii hanan weysay ammaankooda marka haddii dowladdu ay ammaanka sugto cabsidaa way baxaysaa wada shaqaynta al-shabaab iyo dadka shacabkaana way kala go'aysaa waa tahay cashuurta ayaad soo hadal qaaday dowladdu waxay xidhay ilo badan oo isugu jira akoono iyo xarumo cashuurta ay ku qaadi jireen kooxda al-shabaab dhaqaale badanna uu ka soo geli jiray arrinkaasi saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayabaad is leedahay ama ku yeeshayba saameyn aad weyn buu ku yeelanaya cabdixaafidow sababtoo ah dhaqdhaqaaq walba oo kooxda al-shabaab ay fulinayso dhaqaale la-aantii ma soconayo shabaab kelina ma ahe dhaqdhaqaaq walba oo oo ama dowlad ama koox ama la samaynayo wuxuu mar walbaba asal u ah in loo hayo dhaqaal meelaha ay iyagu isbaarooyinka dhigteen ay ku aruurinayeen muxuu ahaaye canshuurta canshuurtaas waxay ku maalgelinayeen qaraxyadii ay fulinayeen waxay ku maalgelinayeen dagaalyahanadooda waxay ku maalgelinayeen brobagandhaha ay ku fidinayaan baraha bulshada si marka haddii arrinkan marka uu sii xoogaysto cunaqabataynta ah iyo kaxiridda ilaha dhaqaalaha meelaha uu ka soo gelayo dee dhaqdhaqaaqyadana way joogsanayaan dhabarjab weynna way ku noqonaysaa ururka al-shabaab waa tahay xamar waxaa ka qabsoomay kulan ay lahaayeen culimmada soomaalida ilaa shan boqol oo culimo ah bay dowladdu casuuntay fadwooyin ayay ka soo saareen fakarka la dagaalanka al-shabaab sidee ayaad is leedahay shacabku way u tixgelin doonaan fadwooyinkaas culimada si weyn baan rajaynayaa inay u tixigelin doonaan sababtoo adoorkaa wuu maqnaa wax badan culummadu naftooda dadkaasay ka mid ahaayeen oo ammaan mayna haysanin way baqayeen marka waa arrin aan ku ammaani karo kolley madaxweynaha in uu arrinkan la yimid oo uu mataqaanaa culummadii dhaqaajiyey oo meel iskugu keenay oo gogol u fidiyey oo in ay arrinkan ka soo saaraan fatwooyin iyo mowqifka kaga aadan fikir ahaan diiniyan iyo kooxdani mabda ahaan in ay mataqaanaay xag jir noqotay oo qiyamkii ama waddadii dhexdhexaadda ahayd ee ummatan wasatan buu ilaahayna yiriyo nagu tilmaamay wasadiyadii ay ka leexdeen oo daraf noqdeen daraf weliba fog ay noqdeen oo falalka ay geysanayaan aad ka dareemaysa arxan la'aanta ee ka muuqato iyo adayga iyo qallafnaanta ka muuqato dadkii la rabay inay u dhimriyaan ay mataqaanaay gumaadayaan waa wax mataqaanaa in loo baahnaa hadda hadday dhacdana aan rajaynayo in madaxweynaha uu ku heli doono muxuu ahaaye taageero aad iyo aad u ballaaran fatwooyinkana in ay halkaa kasii socdaan ooy sii dardargalaan waxay keenaysaa in ay dadka ku baraarugaan fahmaanna mataqaanaa kooxdan khatarta ay leedahay iyo faham darrada ay ka qabta diinta xaggeeda waa tahay ugu dambayntii adiga oo soo koobaya maxamed ma kuu muuqataa gebagabadii kooxda al-shabaab arrinkaasi waa arrin mataqaana hadda aan la saadaalin karin laakiin waxay u baahan tahay qorsho dhamaystiran oo buuxo oo mataqaanaay bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ay ka qayb qaadanayso oo mataqaana ay dowladdana garwadeen ka tahay culummadu waxay ka mid yihiin bulshada ra'yidka ayay ka mid yihiin qaybaha kale bulshada ra'yidkana taladooda la weydiinayo iyo maxay ahaday isku duubnaan iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in la helo iyo weliba dib u heshiisiin ballaaranna in iyaduna fursad la siiyo sida culummada hadda laiskugu keenay dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo laiskugu keeno oo ay soomaali ku kala garqaadato oo halka kalsooni ay markaa ka dhalato dowladdana sharciyadeedu ay mataqaanaay u hesho aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed adigaa mudan cabdi xaafid maxamed xasan dable ayuu kaasi ahaa oo marti inoogu ahaa barnaamijka martida microfoonka intaasi ayaaynu dhegaystayaal kuna soo gabagabaynaa barnaamijkeeni tan iyo intaaynu mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabad gelyo